waxaa ilaahay mahadiya hirshabeelle inay dhisan tahay waxaa ilaahay mahadiya beledkii beled nabada inuu yahay waxaa ilaahay mahadiya yacni inaanan sida xildhibaanada qaar ama siday u dhan yihiinba inta kale musharaxiinta inaysan muxuu ahaa yacni jowhar aniga aysan igu ahayn magaalo kale oo aan soo gaaray ama aan imid beledkaygiiaan imid magaaladeediaan imid dadkaygiiaan u imid insha allahu tacaala sida aad hadda la socotaan ama aad maqasheen waxaan musharax u ahay kursiga xildhibaanka ee beesha aan ka soo jeedo hadduu ilaahay yidhaahdana ergadii iyo wixii dadkii oo idil waa joogaan waxaan rajaynayaa inay cadaalad u dhacdo waxaan rajaynayaa inay muxuu ahaa ummadda ciddii dan u ah inay muxuu ahaa kursigaa qabato waxaan aaminsanahay inaan ahay nin xilka xilalka waaweynna soo qabtay xilkaana inaan qaban karo ayadana xilkaa inaan u imaadana waxay hadda ka dhalatay talo iyo soo jeedin dad badan oo beesha ah insha allahu tacaala hadda in la shaqeeyo waa loo baahan yahay marka anigu maatankayga intaasu saldhigiisa ah hadduu ilaah yidhaahdana doorashadana waa arkaynaa axadda